SBS Radio.
waa mahadsantah maxamed dabcan waxaan ka hadlaynaa khilaaf ama muran ballaaran oo u dhexeeyey madaxweynaha mareykanka donald trump iyo afar haween xildhibaana ah oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee mareykanka haddase waxaad moodaa si gooniya inay arrintii ugu soo gundhigatay ilhaan cumar maxaa ugu dambeeyey runtii waxaa ugu dambeeyey waxaad moodaa in uu runtii si gooniya u taargagareynayo ama u beegsanayo ilhaan taasoo macnaheedu tahay waa qofka keliya oo aan ku dhalanin wadanka si uu ereygiisii ahaa meel hala cesho oo dib haloo cesho si ereygaas uu macno ugu sameeyo buu ilhaan si gooniya marka u taageeray usoo taageergariyay wadarka waa gartay marka meel uu ka qodbeynayay buu si gooniya ugu magacaaba halkaa maxaa ka dhacay marka
halkaa waxaa ka dhacay shacabweynihii runtii taageerayaashiisa ahaaba arrintii inuu ilhaan ta inuu ilhaan taarget garaynayo ama uu beegsanayo markay ogaadeen bay arrintii waxay yidhahdeen haba ilhaan hala cesho ilhaan hala cesho ilhaan hala cesho gurigeeda ha lagu cesho ayagoo uga jeeda mataqaanaa dalka soomaaliya ha lagu cesho arrintaas markuu ka jawaabay oo runtii si dhaksaab uga jawaabay wuxuu yidhi arrintaaydi kuma waafaqsani arrintaaydi kuma waafaqsani buu yidhi
caadiyan wax looga bartay maaha inuu yidhaahdo way khaldaneed oo inta badan waaba kusii adkeysan jiray ama waaba kaga sii dari jirayba arrintaa waa sax weeye sababta waa runtii waxaa jira kuleyl kuleyl kasoo gaaray sidaad la socotaanba waa tii lagu dhaleeceeyey congareska maraykanku ay sharci kasoo gudbiyeen lagu dhaleeceynayo lagu eedeeyey inuu cunsur yahay arrintaasna congareska maraykanku ay runtii baasgareeyeen inuu cunsur yahay oo weliba afar republican ah ay qeyb ka qaateen arrintaa marka wuxuu kasii baqayaa mataqaanaa inay ku yeelato runtii electionkiisa dambe ama mataqaanaa codeynta dambe oo soo socota wuu kaga hortegayaa si mataqaana berrinta haddii su-aale laga weydiiyo inuusan uga jeedin in ilhaan soomaaliya lagu cesho inuusan ka wadin laakiin uu ka waday mataqaana ii sheeg inuusan ku raacsanayn dadku si u fogeeyeen balse ma uma muuqato wax uu ka bixi karo inay tahay ama xaqiri karo ma garato waa garta marka hadalladan iyo murankan xildhibaanada kala dhexeeya saameynta dabcan dad baa aaminsanba inuu ugu talagalay doorashada sanadka soo socota marka ma waxaa la leeyahay dhibaatay u keensan kartaa mise taageerayaashiisa inay sii badisaaba laga yaaba wallaahi labada dhinacba waa fifty fifty boqolkiiba konton weeye dhinac taageerayaal badan badan oo isaga uu leeyahay runtii wuxuu la hadlayaa maahan dilhaan iyo dalka male isaga laakiin si uu usoo noqdo taageerayaashiisi buu wuxuu u muujinayaa in mataqaanaa weli uu soo noqonayo inuusan waxyaabihii uu kula ballamay inuu weli wado hawsheedii ilaa uu gaarsiiyey ilaa congaresska sidoo kalena hadda kontanka kale dhinaca kalena caqabad bay ku noqon kartaa oo runtii markii cambaynku bilowdo waxyaabaha loo isticmaali doono oo runtii aadka loogu diidi doono arrintaasi qeyb weyn bay ka tahay runtii ilhaanna waxay ku heshay taageero aada u badan asna taageero badan buu helay marka arrintani arrin hadda ilhaan iyo iyo donald trump u taalla maahan arrintan america oo kala qaybsan weeye america marka qofka jilecsan baa la maroojiyaa marka ilhaan waxay noqotay qofka ugu fiican oo taargad garayn karo oo oo dadka cadaanka lagu kicin karo gabar madow oo xijaaban oo mataqaana minnesota ka timid oo dimuqraadi ah oo soomaali oo qaxootiya wax badan baa isugu darsamay marka qofka cadaanka ah oo beeraleyda ama ama ama tuulooyinka degan ama uu codka ka rabo warkaas hadduu gaarsiiyo runtii waxaad mooda aad bay ugu shaqeynaysaa arrinta marka halkaasay bahasha usocotaay waa dimuqraadi iyo republican oo kaararkoodii ugu dambeeyey la cayaaray bay arrinta u muuqataa waa gartay waxaad tilmaantay in aqalka koongareeska oo dimuqraadiyiintu ay aqalabiyadda ku haystaan ay soo saareen qaraar ay ku dhaleecaynayaan madaxweynaho sidaad sheegtayba xubno xisbiga jamhuuriga ka tirsan xataa ay la codeeyeen oo afara sidoo kale waxaa jiray qaraar ah in la doonayay in la bilaabo nidaamka madaxweynaha xilka looga tuuro impeachmentiga lakin waxaad moodaa dimuqraadiyiinta intooda badan inaysan ogoleyn oo diideen runtii wadanka maraykan waxaa ka jira runtii dadku meel fog bay fiirshaan arrintaa waxaad moodaa dimuqraadiyiintu aada uma soo dhaweynin taageero badanna ma helin group congaresska kamid oo arrintaas keenay meel bayna taallaa sababtana waxaa laga cararaya waxa weeye dadka maraykanku waxyaabahan hoose dhib uma arkaan laakiin in madaxweynaha la imbeach gareeyo waxay u muuqataa waa ceeb ku imaanaysa maraykanka oo dhan bay ku imaanaysaa dadka ceeb ku noqonaysaa marka arrintu waxay leeyihiin arrintu yaan imbeach laga dhigin laakiin cunsuriyadda ha lagu ekeeyo waktigiisiina waa hadda waa kasii dhammaaday nin waktigiisu dhammaanayo inaan hadda mataqaanaa ka dhigno nin inaan imbeach garaynay waxaa ka fiican in laga codeeyo oo twenty twentyga ninkan uunasaan lagu dhaafo waa garta ugu dambeynta guud ahaan dagaalkan ilhaan cumar iyo xildhibaanada kale iyo maraykanka ee madaxweynahooda u dhexeeya jaaliyadda soomaalida ee reer minneapolis see u arkaan wallaahi jaaliyaddu jaaliyaddu sida maraykanka loo kala qaybsan yahay u qaybsannahay qaar dhahaya mataqaanaa ilhaan baraaya noo soo jiiday shiday nagu haysaa ummaddii ana arki karin bayna aragsiisay mataqaanaa arrintaas waxaan ka baqaynaa in dadka caddaanka ah oo waxyaabada naga dhexeeyaan inay waddooyinka nagu dilaan ganacsiyada naga xiraan arrintaasi waa arrin jirta oo dad badan oo soomaaliya qaba sidoo kale dad badan oo soomaaliya waxay qabaan waxay leeyihin waaba fursad nalaku bartay oo dadka soomaalida nalaku baranaya oo magaceena iyo nin mar haddii gabadheeni madaxweynihii maraykanka jaalanji garaynayso oo arrimo ishuu ka hadlayso oo waa markii ugu horreysay qof muslima si xora uu hadlo oo koongareeska maraykanka ka hadlo oo dadkii hore oo tegi jiray koongareeska iyo ummadihii tegi jiray in laga hadlo arrimaha mataqaana yuhuudda in laga hadlo arrimaha siyaasadda caalamka in laga hadlo dhibaatooyinka dadka muslimiinta haysta in laga hadlo qatar iyo sacuudiga waxaas oo dhan runtii way ka hadashay waxay dareemaysayn sheegtay inkastoo ay haysato groupka ay ka tirsantaho progressive-ka lo dimuqraadiga laba qeybooda qaybna progressive baa la yidhaha qaybna mataqaana waa establishmentigii hore marka qolyaha progressiveku waxay aaminsan yihiin oo dhalinyarada u badan waxay aaminsan yihiin ciddii dhib lagu hayo in dhibka laga dulqaado oo aan loo qarinin dad badan oo yuhuudaha taageersan dad badan oo cadaana taageersan dad badan number badan baa taageersan marka dhinaca kale marka laga fiirsho dadka soomaalidu way ku faraxsan yihiin hadda gabar soomaaliyeed inay heerkaa gaartay oo madaxweynaha dalku habeenka markuu soo kacaba waagu indhaha u kala baryo oo iyada ka fekero iyaduna erayo isticmaasho la yidhaahdo waxaa noqon doonaa bay tidhi ninka qofka uu ka saso markuu habeen qofka uu ku saso madaxweynaha dalka ereygaasna aada bay u isticmaashaa la yidhaahdo aada bay u isticmaashaa ereyadaas marka runtii dhinacaasna sumcad baa kasoo hoyatay adduunku waa guuleyso iyo guuldarayso labadaasaan udhexaynaa sbscomau